maxamed waabey jiilaal waa mid ka mid ah dhallinyarada beledweyne kaasi oo muddo ka badan labaatan sano nolosha qoyskiisa ka maaraya shaqada riinjiga albaabada guryaha subax kasta aroortii ayuu usoo shaqo tagaa geerash ku yaala xaafadda xawataako gaar ahaan laabka maxamed waabey jiilaal ayaa sheegay in shaqadan wixii uu ka helo ay ku filan yihiin isaga iyo qoyskiisaba
waxaan dhahay farsamiiqaan ka shaqeeyo alaabaha qalabka dhismaha magaalada beledweyne alxanka iyo daaqadaha iyo albaabadaha iyo xafiisyada xirfadeeduna waxaa waaye qaybta riinjiga iyo farsamada aad ugu dheereeya muddo adiga labada kun iyo labadiian bilaabay muddo shan labaad sanaan ka shaqeehaaya maasha allah niyo shaqada waa kala socotaa magaalada beledweynean ka shaqeeyaa dad macnaha macaamiilo oo wada shaqaysano oo guryaha wada dhisto oo injineeradaha ku wada xirnahay mar walba shaqa timaado ayka waxaan la shaqeeya minta kale tanagaraasaan ka shaqeeyaa waxaan u shaqeeyaa albaabadaha iyo daaqadahane dadaan uga shaqeeyaa aan u rinjiyeeyaa guryaha dhismaho dhagaxaana waan ka shaqeeyaa oo qandaraasaan ku qaata waan rinjiyeeyaa mida kaleeto sariiraha jiifka oo kaleeto celiska oo kaleeto dhagi karan waan ka shaqeeyaa waan rinjiyeeyaa ayadoo celisaa laga keenayaa ayadoo originaal aho aan camal inta u rinjiya haddana laga sii qaataan rinjiga waa buluug waa cagaar waa madow waa jaalle waa balaag mid la yidhaahdo oo adiga laisku daro maroon gudud madow laisku daro camal farsamadeeda waxay u qaadatay muddo lix biloodan barnaa mid macalinkayga la shaqaynayay adiga anoo yar oo waxbabarashaa lay keenay asana iska cacaawo jiray maalinkan wax bartay oo lix bilood ka bacdi oo lay kontaroolo oon shaqadii ka soo baxay bacdina wixii ka dambeeyay bilxii ka dambeeyna asaan u shaqay jiray wixii ka dambeeyna anaa sidii waan u shaqo bartay oo booskiisa aan ugu wareejiyey adiga ninkii maskax fudud oo raga anay hadda maadaama aan aad ugu daahay ninka adiga ninka hadda nin ugu soo horeeyo nin wax baray saddex bilood aan koo baray oo ku qaadatay waqtigiisa oo ilmacaan aniga lix bilood aan ku bartay laakiin ninkii ugu soo horeeyan wax baray lix saddex aan ku baray saddex bilood maalintii labaatan albaab waan mari karaa iyo labaatan daqiiqad camal maanta suuqa adiga bishaan wuu iska dansanaa laakiin insha allahu tacaala waa waa si furdooya xirfad yaqaano maanta oo ilaahay wax baraab ahee tahriib iyo meel daran iyo meel aqoon meel waddankayga xagga doona waddankaygaba aan shaqa ka bogaa dadaan wax sii bari hayaabe nin walaalahom oo ka naxay maanta tahriib iyo dhibaato rafaad muu sheegaan waddankayga soomaaliya joogo oo maanta xirfad aqaano dhalinyarada baa mooda waxaa leeyahay waqtigooda maanta jaaniska fiican ha ka faa'idaystaa ninka waxbarkan ha barto nin kaletana xirfad oo gacanta ha barayo magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo shaqo la-aan ah kuwaasi oo aan ku dhiran inay la yimaadaan xirfado shaqo